بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان جنة يا نار ولا ولا أبوري قد خلقتا ولا أبوري وري أبو راية كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي محمد بكاتمه inuu yihi nabigu dakhaltu ljannata jannadii yaan galay wara'aytu qasran waxaan ku arkay daar jannadii wara'aytu lkawhara xadiis kale wara'aytu lkawhara kawharkii webigii yaan arkay waطalactu fi naari fi ljannati waxaan arkay jannadii yaan baalacday oo bidhaanshihan qaloocay wara'aytu akara ahlihaa akarka ahalkeeda waxaan ku arkay kada wakada yani alfuqaraau xadiiskaasu ahaa وطلعت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء أكثر أكثر أهل فطلعت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء فقراء ينقارك يبرين وطلعت في النار نارتنا وطالع فرأيت أكثر أهلها النساء وكذا كذا وكذا فمن زعم قفك شرك أنه ما لم تخلقا إن عن جنة نارته إلا عبورين هو مكذب بالقرآن القرآن كوبيني وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حديث النبي ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار جنة يا نار بنو في مسيح أنا كاسمة أم ليناي وعن كتب الجنة كتاب فيها صول السنة وجب جباء هل كان واحد كتب الجنة وشيوخ كهل لي واحد كسر جنة يا نار إيه هذا ما أبوريه ما سما أبوها معتزلة يا أهل البدع إن بدنا كم waxay leeyihiin jannada iyo naartu hadda ma abuura waa naloo sheegay laakiin hadda ma abuura markii baahilida la gaaraa la abuuraayo haddeer in la abuuraayo hadda iska abuuraadaanna cabas waa leeyiin ciyaar ciyaar waay ilaahayna ciyaar ciyaar kama suuraawdo waxaan hawl lahayn oo shaqo lahayna iskama jiri yaqaanaan marka xilliga shaqadeeda loo baahdo jannada iyo naarta shaqadooda xilliga loo baahdo aa la abuuraa laakiin hadda ma abuura laakiin caqiidada ahlusunna waa maxay waa inay hadda abuuran yihiin hadda inay abuuran yihiin maxaa u daliila waxaa u daliil yuri mucalliqu min dalika qowl llahi tacaala ayaa u daliila can ljannati alla jannada uu ka yidhi uciddat lilmuttaqiina jannada markii laga warramayay jannadii laga soo sheekaya ilahi wuxuu yihi uciddat waxaa loo diyaariyey lilmuttaqiina dadka ahlu taqwadaha loo diyaariyey waxaan diyaarsanayn waxa aan abuurayn ma wax diyaarsana ma diyaarsana sheegaana waxaa inuusan abuurayn iska dhaaf waa diyaarsan yahay diyaar kumbulaysaa waay wqawluhu can naari ilahay naarta markuu hadlaayo wuxuu yihi uciddat lilkaafiriina ayadana waxaa loo diyaariyey kaafiriinta gaaladaa loo diyaariyey naarta gaaladan naartaa loo diyaariyey naartuna waa abuuranta waa diyaarsanta wa qaala tacaala ilahi wuxuu yihi walqad ra'aahu nazlata ukraa cinda sidrati lmuntahaa cindaha jannat lma'wa walaqad ra'aahu nabigu malakul jibriil waa nazlatan ukhraa mar kalou arkay cinda sidrati lmuntahaa wuxuu ku arkay markaas labaad marka koobaad dhulku ku arkay waa soo marnay marka labaad oo sidii ilaahay u abuuray nabi malkuljibriil oo u yaallo oo lix boqol oo garab uu leeyahay markii labaad wuxuu ku arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu saas u yaalla cinda sidrati lmuntahaa sidrati lmuntahaa geedka la yidhaahdo ayuu agtiisa ku arkay geedkaas agtiisa ku arkay cindahaa sajaradaas agteeda waxaa ahaaday jannat lma'waaya jannadii hoyga muuminiinta u aheeda halkaas ku taalla haddaan marka janna meesha ku oolin ma nabi ilaahay wuxuu dhihi lahaa cindaha jannat lma'wa ma dheheen sidoo kale ilahi wuxuu lehi subxaanahu watacaala annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wayowma taquumu saacatu adkilu aala fircawna ashadda alcadaab haddeera naarta loo bandhigaa ilahay le naartaa hadda loo bandhigaa oo lagu guba nimankii ahaa fircooni qoonkiisii haddaa naarta lagu guba haddaan naarta abuurayn maxaa lagu gubaa haddaan naarta abuurayn waa laguma gubay naarta marka waa abuuranta shiku marka wuxuu yihi imaam axmed ibn xambal waqad ra'a nabiyu sala allahu alayh wasalam mucalliqa fi hadkiisa nabigu wuxuu arkay sidrat almuntahaa sidrat almuntahaa geedka la yidhaha arkay wara'aa cindahaa jannat alma'waa geedka agtiisana nabigu wuxuu ku arkay jannat alma'waa jannadii ilaahay ku arkay waa habeenkii la dhalimiye kama fi saxiixayni min xadiisi anas radi allahu tacala canhu fi qisati alisraa wa fii aakhirihi waxaa ku jirtay uma inalaqa bi jibraa'iilu waxaa ila tegay jibraa'iil calayhi asalaam xataa ataa sidrata almuntahaa ilaa uu sidrata almuntahaa ka yimaado ilaa sidratlmuntaha uu ka tegey faqashiyaha waxaa daboolay geedkii sidratulmuntahaha waaye alwaanun alwaan iyo midabo iyo nuucyo nuucyo waxyaabo kala duduwan laa adri maa hiya waxay taha ma aan aqoonay nabigu calayh isalaatu wasalaam ma sheegi karo hadda waxay ahaayeen laakiin geedka waa la daboolaya waa lagu degaayo waxyaaba midabaaha ku degaayo nuucyo asnaaf kala duduwana ku degaayo geedka low ra'aytum qaala wuxuu yihi uma dakaltu ljannata kadibna jannadii yaan galay nabigu calayh isalaatu wasalaam jannadii yaan galay jannada muctasiladu ilayhi ma abuura waayo jannadii yaan galay fa idaa hiya waaba iyadoo janaabibu lulu-i jannadu ah janaabibu lulu-i luulka qubado luul iyadoo ah qubado iyo teendhooyin luul laga sameeyeyba ka samaysan tahay waxyaaba qubada oo luul laga sameeyey luulku waa waa dhagxanta kuwa qaaliga waa laheliwa wa idaa turaabuha almisku waaba iyadoo ciidda dhulku dhulkeeda ciiddeeduna udugeedu uu caraf yahay wuxuu yahay baraatuun camal ciiddeedu dhooqa iyo wasaq midna maaha iyo boor iyo habaas midna male sida ciidda adduunyada ciiddeedu waa udugba waa baraafuunba kuteedba say u carfa waa baraafuunba xadiisku marka muxuu daliilu yahay in jannadu abuuran tahay jannadu inay abuuran tahay haddaan jannadu abuurnayn saasan ma dhacdeen nabigaa galay lama dhihin hadda laakiin nabigu waa galay calayh isalaatu wasalaam wa fii saxiixi muslim min xadiisi anasin marfuucan waaymu ladii waaymu ladii kiiyan ku dhaartay nafsihii naftaydu biyadii ay ku jirta gacantiise low ra'aytum hadaad arki lahaydeen maa ra'aytum waxaan arkay labaxigtum waa qosli lahaydeen qaliilan in yar wabakaytum waa ooyi lahaydeen kaiiran in badan nabigu wuxuu yidhi hadaad arki lahaydeen waxaan arkay wax yarna waa qosli lahaydeen wax badanna waa ooyi lahaydeen qaaluu wamaa ra'ayta ya rasuula allah nabi ilahay maxaad aragta yidhahdeen qaala wuxuu yidhi aljannatu wannaaru janna iyo naaraan aljannatu wannaaru jannadiiyo naartiyaan soo arkay haddii jannada iyo naartu aysa abuureen nabigu soo arkay calayhi salaatu wasalaam shiku marka wuxuu soo qaatay asalatigiisu imaam axmed adila dhowra wuxuu yihi dakaltu ljannata waxaa kamid ah xadiidtaas nabiga ka sugnaatay dakaltu ljannata oo saxiixa kuwada taalla fara'aytu qasran waxaan arkay jannadiiaan galay fara'aytu waxaan arkay qasran daaraan arkay jannadiiaan galo yihi nabigu daaraan arkay daartii daartana waxaa ku jirtay gabar markaasaa waxaa nigi yidhi daartan yaa iskale markaasaa la yidhi waxaa iskale nin carabiya markaasaa nigi yidhi anaa carab yaa iskale daarta markaasaa layihi nin quraysh yaa iskale aniga laftirkeyga reer quraysheed daarta yaa iskale markaasaa la yidhi cumar ibnu khaaaba iskale cumar ibnu khaaaba iskale waa daarta cumar ibnu khaaab jannada ku lahaa inaan marka galaan damcay markaasaa waaan waxaan xusuusto u yidhi masayrka cumaraan xusuusto u yidhi dee daarta naagaa ku jirtay daarta naagaa ku jirta naabtuyata naabtuyay tahay xurulciintii cumar loo diyaariye waay wax kamid a markaasaan kasoo laabtay ui nabigu calayhi isalaatu wasalaam cumar marka warkii loo sheegay waa iska ooyey markaasu wuxuu yidhi acalayka aqaaru ya rasuula allah adiga miyaa kaa masayaa nabi ilaahay haddaad uba fiiri fiiri weyda waa daarta maxaa u geli weysa waa adiga miyaa kaa masayra laakiin maxalushaadku waa maxay waa in janna abuuran tahay janna abuuran tahay oo jannada dadka qaarkood guryahoodii laguba soo arkay iyo naaghoodii laguba soo arkay wara'aytu lkawtara xadiis kale waxaa ku jirta nabigu inu markii la dhemiyo wara'aytu lkawtara ogii kawtarka ayaan arkay nacadinaa lagu sheegay xawdkii waa la tusugay xadiis kale waxaa ku jirta waطalactu fi ljannati jannadayaan taalacday fara'aytu akara ahliha waxaan ogaaday ahalkeedu inay yihiin alfuqaraa dadka fuqarada masaakiinta oo muslimiinta aa u badan jannada aqniyadu in badan waxay kugubrahayaan xoolahooda waxay cibaadada iyo diinta iyo khayrka uga mashquulayaan xoolahooda waxaa laga yaaba xoolahoodu inay kufriya gaalnimo in badan gaadsiiyo marka waxaa jannada uga badan dadka fuqarada dadka fuqarada uga badan nabigu marka wuxuu yihi jannadiiyaan daalacday waa bidhaamiyey markaasaa waxaan ku ogaaday dadka ugu badan oo ku jira inayba yihiin fuqarada inay yihiin waطalactu fi naari naartiyaan daalacday waa bidhaansha iyadana fara'aytu akara ahlihaa waxaan ogaaday ahalkeeda waxa ugu badan naarta inay yihiin ayagana annisaa inay naagaha yihiin naagaha naarta ugu badan ayagana wax naarta ku jira naagaha ugu badan sababtuna waa maxay waa sida nabigu sheegay calayh isalaatu wasalaam waa amaaldhac badan yihiin amaaldhacoodaa badan waana ku saamooba ogyihin xumaanta wa siday wanaagga ugu saamooba ogyihin xumaanta ugu saamooba ogyihin labada xadiis waa saxiixay ku yaallaan culamada qaar waxay u deliishadaan xadiidkan inay ka badan yihiin naaguhu nimanka ka badan yihiin sababtu waa maxay naarta iyagaa u badan sida xadiidku uu sheega jannadana yaa u badan iyagaa u badan mase waa laga badan yahay jannadana iyagaa u badan say ugu badan yihiin nin walba oo ahlu jannaa meeqaa ku soo aadee laba oo dadkaana waadeen laba reer bani aadama ku soo aadee mid walba oo ahlu janna inta kaleo siyaadada u waa xurulciin wa laakiin laba ahlu laba reer bani aadama ku soo aadee yaa nimankayna ayaa ku badan marka jannada haddii nin walbaan laba naagood ay la joogto yaa badan waa laba jibaar weliba naartayna u badan yihiin naarti ayaa u badan jannadiina ayaa u badan marka in dad ka badan yihiin taas daliilota inay raag ka badan yihiin saasay dhaar culamada laakiin kuwa naarta ku jira oo muslimaadka ah naarta maku waaraya mase waa laga soo saaraa waa laga soo saaraa waa laga soo saara haligaa marka hore inay u bataan laakin kadib marka dambe jannaday soo wadagelaayan wixii muslimiin oo dhan muslimaad oo dhan jannada lagu soo xarayna jannada lagu soo xarayna marka nabigu alayh salatu wasalaam jannadii iyo naartii labaduba soo ah faman zacma qofkii marka sheegta anahumaa lam tuklaqaa qofkii sheeg inaan la abuurin fahuwa mukadibun bilqur'aani qur-aanka mid beeniye waay se qur-aankaaba sheegaa jannada naarta ay diyaarsan yihiin wa axaadiisi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam axaadiistii nabiguna beenuu beeniyey walaa axsibuhu yu'minu biljannati wannaari janno iyo naarna inuu kaas gumaysan ma u malaynayo hadduu waxaasoo dhan diinta ku saabs diinta ilaahay ka mid oo qur-aan iyo axaadiisa uu qofkii iska dhega jiray ma u malaynayo kaas inuu janno iyo naar gumaysan yahay haddii marka qofku waxyaabahan kufiyaadka uu ku dhacay xujadu ay ku oganto shuruudiina laga helo mawaanicdiina laga waayo qof ahal u ah inay takfiiridana ay hesho waa la takfiiri karaa laakiin haddii uu shuruudii m shuruuddii aysa buuxsamin lagu takfiiri lahaa qofkan shaksiga ah haddii qof shaksiho saasan ku qawli aad aragto jannadii naarta weli lama abuurin le aad aragto in la takfiiriya waa khalad waman maata min ahli lqiblati qofkii dhinta oo ahlu qiblada ka mid ah muwaxidan xaalow yahay mid ahlu tawxiid ah oo tawxiidsanayo yusallaa calayhi waa lagu tukanaa wayustakfaru lahu dembi dhaafna alla waa loo weydiinaa walaa yuxjabu canhu listikfaaru dembi dhaaf yaan loo weydiin allana la dhihi maayo walaa tutraku asalaatu calayhi salaad lagu tukadana laga tegi maayo oo janaaza ah bidembin adnabahu dembi ou dembaabay darteed saqiiran kaana ow kabiiran dembigu ama ha yaraado ama ha weynaadee amruhu ila allahi tacaala amarkiisu xagga alluu jiraa qofku wuxuu meesha si uga hadlay qofka saw ahlu tawxiid hadduu dhinto janaasa ma lagu tukanaa oo ma loo ducaynaa oo ilaahay subxaana watacala dembidaaf ma loo weydiinaa mase marba haddii uu qofku yahay dembiilo yahay kabaa'ir iyo saqaa'ir wuxuu rabaa ku dhacay hadduuba dembiilo yahay wixidkau raba ha ahaadee waa laga tegaa salaad lagu tukado horta qofka gaalkaa ama munaafiqa see la yeela gaalka iyo munaafiqa ayaga ma la ogol yahay in janaaso lagu tukado mase lama ogola lama ogola qofkii gaal ah ama munaafiqahoo la ogaado inuu munaafiq yahay lagu tukan maa ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu u diiday nabiga iyo saxaabadiisa inay ku tukadaan munaafiqiintii markii nabigu cabdullahi ibn ubay ibn salool markuu dhintay wiilkiisii cabdullaahi a u yimid wiil fiican u ahaa ee u yihi nabi ilaahay qamiiskaadana si aan ku karfanee taale salaada janaasadan ku tuko nabigu sidii waa yeelay calayhi salaatu wasalaam inkastoo saxaabada qaarkood sida cumar oo kale ay arrintaas ay nabiga calayhi salaatu wasalaam ay yidhahdeen nabigu iska dhaaf waa munaafiqo waxbaa ku tukani nabigu waa ku tukada maruu ku tukadana waxaa soo degtay walaa tusalli calaa axadin minhum maata abada walaa taqum calaa qabri qof dambe oo iyaga ka mid a salaadna ha ku tukanin janaaze ah qabrigiisana haba tegin qabrigiisa haba tegin waxba ha ka diyaarin kaas gaafirkuna waa kasii xelleeriya gaafirkuna waa kasii xelleeriya marka gaal iyo munaafiq lagu tuka maayo waxaa soo haray in dembi dhaaf alla loo weydiiyo oo alla loo baryo in ilahay dembigooda dhaafo markay dhintaan in la yidhahdo ilahu dembigooda dhaaf ilahu jannada geli ma banaantaa mase ma banaana ma banaana sababtu waa maxay waa laqwi hadalkaas waayo ilaahi subxaana watacala wuxuu leey in allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay ma dhaafo dembiga kufriga gaalnimada dhaafi maa waxa ilaahay uu leeyahay ma dhaafaayo adou ilaahu dhaaf leedahay xadgudub waa alictidaa fi ducaawa taas xadgudub wa alictidaa fi ducaawa waa adou in yidhahdo ilaahay dadka dhan jannada gel ilaahw dadka qof ha ka naarin intaad abuurtoo dhan qof ha ka naarin ma lagaa yeelaa waxaas waxa ilahay ku talagalaba maaha yaa waxaas kuu dirsada adiga wax alla ku alla ku talagalaba maaha taas ilahay marka wuxuu leeyay ma kana linabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walaw kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim ma kaana linabiyi nabiga uma habboona iyo waladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah an yastakfiruu lilmushrikiina mushrikiinta inay dembidhaaf alla weydiiyaan walaw kaanuu ulii qurbaa dad qaraabo saaxiibaba ha noqdeene min bacdi ma tabayana lahum markay mu'miniinta ay u caddaatay kadib anahum kuwa ay u dembidhaafka u weydiinayaan oy qaraabada ay yihiin anahum inay yihiin asxaabu ljaxiimi asxaabu ljaxiim ay yihiin oo kufrigiiyo gaalnimadii ayagoo ku qowlaa naftu ka baxday ayagoo gaalaha naftu inay ka baxday markay kugu caddaatay kadib kuwaas inaad laxjecla kaasi heeda maaha dembidhaaf inaad ilahay u weydiidana maaha subxaanahu watacaala laa rasuulaan loo ogolayn walaa weligaan loo ogolayn walaa waalid qof waalid looyahan loo ogolayn walaa waalidkaan loo ogolayn laakiin qofku hadduu muslim yahay wuxuu raba ha ahaadee dembiguu raba ha galee muslim hadduu yahay dembi dhaaf alla ma loo weydiinaa mise loo weydiin maayo ilaahay subxaanahu watacaala ma looga ergeyaha janaase ma lagu tukaa mise lagu tuka maayo waa lagu tukanaa janaasada waa lagu tukanaa dembi dhaafna ilahay waa loo weydiinaa waayo qofkaan waa saaxibu kabiira ama waa dembiile laakin waa muwaxid dadkii naafta ku waaraayo maaha dadkii banaaneed waa in loo ergeeyo qiyaamaha ducada kaanadood hadda dunyada u duceyne iyo salaada janaasada hadda ku tukiyo adduunyadana ergadii kamid tahay waxaanaba suurtagala ergadan hadda aada ugu ergayihin sababteed in ergadan inta lagaa aqbalo dembigiisa la dhaafaaba suurtagal aa suurtagal oo nabigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi qofkii ay janaasadiisa istaagaan boqol qofood ergadooda waa laga aqbalaa shafaacadooda waa la aqbalaa ducada ay ducehayaan oo ah ilahu qofkan dembigiisa dhaaf waa la aqbalaa xadiiska lasiixa ku yaalla afartana ku taala afartan oo laakiin aan laa yushrikuuna billahi shay-a afartan boqolkii ka taya badan waayo sida culamada qaar ay dhahaan afartan tayaluhu wa muwaxidiinuhu oo khiyaaruhu qofkii kitaanasi ku tukato qofkaas ilaahi subxaanahu watacaala ducada ay duceyhayaan u duceyhayaan waa u aqbalaa subxaanahu watacaala waa u aqbalaa sidoo kale nabigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu yeeli jiray markii qofka la xabaalo oo xabaashiisa laga faaruqo wuxuu dhihi jiray istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tafwiita fainahu al'aana yus'alu dembi dhaaf walaalkiigu weydiiya iyo sugnaansho oo ku sugnaado su-aalaha jawaabtooda maxaa yeelay haddeeraa la weydiinaa su-aalaha hadda ku socotee saasuu dhihi jiray nabigu alayh isalaatu wasalaam marka saasaa la yeelaa waxaa soo haray qofkii haddii la yaqaano inuu kabiiro ku caanbaxay bidcuu ku caanbaxay maalan waa imaam min aimati ahlilbidac ka mid a dembi weyn maaha laakiin waa muslim ama waxa waaye nin kabiiro weyn ku dhacay waayo sida nin naftiisa dilo oo kale ama tuugnimo weyn tuugnimo iyo wax lagu arka qofka saasa see la yeelaa dadka dhan miyaa kuwa tukanaa mase dadka qaaraa salaadiisa dib uga degaa dadka qaara waxaa la yidhaha salaadda aysa ku tukanin sida nabigu alayh isalaatu wasalaam dadka qaarkood uusan salaadda ugu tukan jirin dadka qaarkood uusan salaadda ugu tukan jirin ninkii matalan haniimada wax ka xadoo kale ninkii naftiisa diloo kale ninkii deynka lagu lahaayo oo kale nabigu calayh isalaatu wasalaam kuma tukan jirin asagu janaasada laakiin wuxuu dhihi jiray salluu calaa saaxibikum uu dhihi jiray dadka kaleu ku tukada dhihi jiray saas darteed ninka ah imaamka ah ama ah caalimka dadku ay fiirsayaan inuu dadka saas oo kalea uusan ku tukan waa fiicanta laakiin waxaa la rabaa dadka kale inay ku tukadaan dadka kalea ku tukaa ku tukasho la-aanta asagoo uusan ku tukaynin ma waxay ka dhigan tahay inaan qofkan inu ilaahay dembi dhaaf loo weydiiye aan la rabin ma waxay ka dhigan tahay in qofkan in janaase lagu tukada aan la rabin kama dhigna oo nabigu wuxuu dhihi jiray salluu calaa saaxibikum dadkaas ha lagu tukada u dhihi jiray laakiin waa maxay canaan dadka nool lagu canaanaa waaye laga canaanana ficilkii qofkaan ku sifaysnaa jiray inay sameeyaan dadku waxaa raba inay tidhahdaan war haddaad ficilkan ku dhacdo ma waxaad ku mudanee aakhira ka sokow adduunyada inaan amiirka kugu tukan ma waxaad ku mudanee adduunyada inaan sheika caalimka ahay oo sheikh ahay oo taqaano fadliga badna uusa kugu tukan waxaan wax fiican mahana iskaga fogow hadeertaa intaad naftu kaa bixin in qofkuis yidhaahdo canaantaasaa looga dan leeyay ee qofku inuusa janaaso mudnayn maaha ee qofku janaaso waa mudan yahay in lagu tukado in dembi dhaaf alle loo weydiiyo waa mudan yahay saas darteed janaasada waa lagu tukaa dembi dhaafna alle waa loo weydiinaa dadka muslimiintaana waajib waxaa ku inay qofka janaaso ku tukadaan odayaashoodu ha hareen hadday rabaane odayaashooda ha hareen hadday rabaane lakin dadka kale waa waajib waajiba ku inay janaase ku tukadaan intaas waa la rabaa soo maa wuxuu sheikhu marka waa maanta qofkii dhinta oo min ahli lqiblati ahla ahli lqibla waxa laga wada muwaxidiin muwaxidan isagoo ah mid tawxiidsanaya yusallaa calayhi waa lagu tukana waa lagu tukada wayustaqfaru lahu waa laga dembi dhaafa loo weydiina walaa yuxjabu canhu istikfaaru istikfaarka iyo dembi dhaaf aan alla loo weydiiyana laga xijaabi maa loo diidi maa la dhihi maaya dembi dhaaf alla loo weydiini walaa tusrafu salaatu calayhi salaad lagu tukadana laga tegi maa sababtu waa maxay dembi dhaafkaas looga maaragtay dadka qaar laga yaabo inay dembi dhaaf ka ay uga gaabsadaan ama ay salaada uga tagaan walaa tutraku salaatu salaad looga tegi laga tegi maayo caleyhi lagu tukado lidembin adnabahu dembi ou dambaabay sababteed saqiiran kaana aw kabiiran ama ha yaraad ama ha weynaadee laakiin dembigaas waa maaduun shaki waaya qofka hadduu muslim yahay hadduu muslim yahay hadduu mar gaaloobo bes waay haddiiba qofku muslim yahay dembi ou dambaabay salaad lagu tukado looga tegi maayo waa lagu tukanaa qofka amruhu amarkiisuna ila allahi tacaala ayuu ahaaday qofku hadduu marbu muuxid yahay ahlukhayr waa ogaana waana soo marnaa daliil ku saabsan qofku hadduu marba tawxiid ku dhinto uu shirki ka badbaado inuu ahlu janno yahay yowman min alayaam jannada gala wixii kahor ku dhacaabaa ku dhaceen laakiin maalkiisu uu jannada yahay waa soo marnay waa soo marnay mithqaala daratin min khayrin qofka qalbigiisa ay ku jirto in naarta laga soo saarayo waa soo marnay taarkusalaadku waa masale khilaafiya masaladaan soo marnaba qofkii salaada ka taga taarkusalaada qofkii aaminsan in taarkusalaadku uu taarkusalaadnimada ku gaaloobaa ku tuko umaa gaal waa ictiraafsanyahy laakiin qofkii aaminsan inuu muslim yahay waa ku tukanaa se waa muslime waa ku tukanaa se waa muslime ee bukhaari hay su-aasha adu waa horta mafhuumo waay waa la fahamsanya laakiin adigu su-aal marka hor ka jawaab munaafiqaad leeyahay lagu tuka maayo midka nifaaqa camaliga ku dhacaa mase waa nifaaqa ictiqaadiga midka qaba bukaari waa bukaari ya su-aashaadaan ka garta nifaaq camaliga yani matala hadduu beenaa leeyahay lagu tuka maayo hadduu ballan inta kula galo ballankaaga baxo lagu tuka maayo haddii aad u dhiibato kun dolar ee uu kaa khiyaamo kunkii dolar cuno lagu tuka maa soo maa saas walaa tusalli calaa axadi minhum maata abadan daliishayna miya bukaari haye a ictiqaadiga wa munaafiqa laleeyahay lagu tuka maa horta waa ictiqaadiga ee camaliga maahana qabsada ictiqaadigana si lagu ogaadaa waa adag waagi hore waxya lagu ogaa jiray nabiga alay salatu salaam waa loo waxyoonaya lakin haddana si loo ogaadaa waa adagta waxaa laga yaaba waxyaabo qofku asagoo muslimaan ahaa leh isagu haddana waxyaaba kufriyaada inuu iska sameeyo waa suurtagal matala nina wixle muslimaan ahay laakiin aniga igama dhaadhacsana jannaday naartaad sheegaysiin waxau noqaa kaas jannaday naara dadka waxabsiisiin jan naara dadka lagu cabsiyaa laakiin aniga waxaas waxay ila tahay xuuxis wax dadka lagu xuuxaa ila tahay ama na jannadaad sheegaysiin waxa un dadka loogu talagalay bulshada in ay ku kala nabad galaan oo markii janno looga sheekay inuu siyaado jannadaasaad ugu guulaysato waxaan u samay ama waxaan isaga dhaa naarta markii looga warramana uu is yidhaahdo sidaad cadaabkaas uga nabad gasho waxaan ka leexo waxuu dadka lagu kala dhacaa oo lagu kala celahan u arkaa laakiin anu muslimaan aha khiyaare waa ila tukaa kaasi munaafiq wa muslimnimadu sheegaa beentiiwa sindiiq wa kaasi waxaas waa ku gaalooba haddii axkaam haddii maaragtay waxaas wax lagu gaaloobo waayo wuxuu ku gaaloobaayo waayo laakiin inaan idaa qof tukee haddeer oo soomi oo xajine oo wax xumaanoo ka muuqda aan la arag inaan idhaha ninkaan waa ka shaki maxaad uga shakiday ninkaan qalbigiisa waxaan maa nifaaqa ku jira munaafiq waa hebel waa munaafiq bilaashuu noola foorfoorarsaah taas waa maxay jiro adiga kuu jirta waay yaa kuu sheegay adiga qalbigiisa maana tusi haddaad caqligiisa arki karto natus qalbigiisa wax naga tus bal nooga jeedsi haddaad u jeedi karto haddaad qalbigiisa u jeedi karinna nifaaquma wax kor ka muuqdaa mase wax qalbigiisa ku jira waxaadda nifaaqaad sheegi soo qalbiga maaha seed u aragtay seed u aragtay saas darteed nabigu alayh isalaatu wasalaam munaafiqiinta badeli jiray isagoo og inay munaafiqiin yihiin qur-aanku soo degaa habeena maalin hebel dadkaan la sheegaa sifooyinkooda inay munaafiqiin yihiin oo laleeyahay ninkii saas yidhi munaafiq waa yaquuluuna lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacabdu min halaada liki waa la yaqaan hebel hebelaa loo yaqaan markaasaa ilahi wuxuu leeyahy munaafiqiintu saasay dhahayaan hadalkooda iyo sifooyinkooda la sheega waa la yaqaan haddana nabigu hala soo qabtay hala dilo madiinta laba cillo waaweyna looga tegi cillo kamida nabigu waa uu sheego alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi dadku ku sheekaysanin saxaabadiisa olayn ayaan lagu sheekaysanin ha laga leexdo waa arrin ku saabsan siyaasadda dibadda waa dadka diinta soo geli lahaa lama rabo inay robagan dadka diinta looga celiyo robaganku waa dhib badan yahi robagan diinta looga celiyo robagaankana nabigu iska ilaali jiray calayh isalaatu wasalaam inaad tidhaahdo maxaa iga galay wixii la sheegaa waxaa haddii maamuur yihi waa iska samaynaana jahli waay jahli waay nabigu alayh isalaatu wasalaam caaisha kacbada hadda dhisan ilaa yawmina haada kacbada dhisan meeshii nabi ismaaciil iyo nabi ibraahim ku dhiseen kuma dhisna waxbaa ka gaab quraysha markay dhisaayeen kacbada oo nafaqadii ka gaabatay marka tiirarkii rijl islaaciilka meesha la yidhaah aa nafaqadii ka gaabatay markaasay wax kamida qayb kamida kacbadii ka tageen nabigu marka wuxu yidhi alayh isalaatu wasalaam haddii dadkaadu aysan diinta ku cusbaanayn caaishay kacbada waa dumi lahay markaasaan asalkeeda ku dhisi lahay laakiin muxuu ka baqay nabigu alayh isalaatu wasalaam kacbada hadu dusho kacbada hadduu inta duusho meeshii asalkeeda uu ku dhiso nabigu ma ma dembi u geli lahaa ma khalabuu ku dhici lahaa soo wax saxa maaha haddana wuu iska dhaafay muxuu iska dha iskaga dhaafay dadkaanu fiiraya nabigu alayh isalaatu wasalaam dadkaana la fiira waxaa laga yaabaa dadkaanu sheegaan isagoo xaq ah inay haddana markay arkaan mararka qaar xilliyada qaar iyagoon heer gaarin haddii sheegii la sameeyo inay kala yaacaan suurtagala oo yidhahdaan ma haddau kacbadii dum isku bilaabay in la yidhahdo kacbada waa dhowreer agtooda ma haddau kacbadii dum isku bilaabay waxuu soo wadaa ka badan maxaa idiin sheegi jirnay islaamnimada uu sheegaa been waaye ee dadkii dhammaaba balaaya ku dhacdo fidna ku dhacdo fidna ku dhacdo cabdullahi ibnu zubayra waagii dambe siyadii ku celiyey qoladii umumiyiinta markay cabdullahi ibnu zubayr ka qabsadeen meeshay gusheenaasi haddana dagaal usoo celisheen ayagoo isaga ku naceynaa ee wax ku findoobayo markaas ma jirin ilaa yawmina haadana waa sidii nabigu marka isagoo arrintaas fiirina iyo dadku inaysan ku fidnoobin borobagaan iyo dacaayad la fidiyo oo ku saabsan ayagaas cunaa ayagaas layna tawxiidku waxba ma galo agtooda kama galo maxaad ka tawxiidsanaya hadde kuwa badbaadi maye hebel iyo hebel iyo hebel oo raggiisaa u laayey isagoo nabigu iska ilaalaha oo faraha ka qaada alayh isalaatu wasalaam faroo ka qaada arrinta labaad oo kale looga tegay maxay ahayd arrinta labaad oo kale haddii la furi lahaa barnaamijkaas waxaa furmi lahaa barnaamij dhib aan daawadayna furmi lahaa haddii saas la furi lahaa oo dadka la leelahaa waxaa laga yaabaa ilaa qiyaami saaca inay dhici lahayd qof xabad lagu dhifto toorey lagu mudo misaar lagu dilo maxaa u dishay qofkan munaafiq waayo ee qofkan wax maxaa ku aragtay in qofkan muxuu ku mudan yahay dilkan dilkan wax muuqda kuma mudneen wax qalbiga ku mudan yahay intausa ilaahay ka rumaysnayn qalbigaanusa ilaahay ka rumaysnayn haddii barnaamijkaas la furana qof waa qofkay nacday dile qof walba qofkay nacdo markaasay leedahay qalbigu ka bukaa qofkaan qalbigu ka jiranaa munaafiq qalbiga ka ah barnaamijkaas siyaan loo furinna waa nabigu alayh isalaatu wasalaam baba iska dhaaf farow ka qaado farow ka qaado markaasu wuxuu dhihi jiray umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muxamadan rasuulu llah wayuqimu asalaa wayuutu zakaa faida facaluu dalika casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum wa xisaabuhum cala allah wa xisaabuhum cala allah maxajaadku halkaas qofka waa suurtagal inuu qalbiga ka boko waa run waa suurtagal waxa uu afka ka sheegaa inuusa qalbiga ka rumaysnayn laakin xisaabuhu cala allah xisaabtiisa ilahay xaggiisa yaha subxaanahu watacala ilaha ku xisaabina adiga kan laguma dhiso waa yahay shiiku wuxuu yihi walaa turxu salaatu calayhi lidambin adnabahu saqiiran kaana aw kabiira amruhu ila allahi tacaala amarkiisuu ilahay xaggiisa u ahaaday xisaabka waxaa ka dhiman saa gabagabo والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما الحمد لله سورة السنة وهذا مالك